ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون
ha ka raali noqonina oo ha u ilanin kuwa dulmiga shirkiga iyo xumaha fala si ayan naari idiin taaban oo ma lihidin alla sukadii owliyo la idiinna gargaari maayo